بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته walaalayaal ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun wardadow ma waxaad simaysaan kii mu'minka ahaa muslimka ahaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala ka cabsanayay salaadaha ilaalinayay xaaraanta ka fogaaday iyo kii mujrimka ahaa faasiqa ahaa dembiilaha ahaa ilaahay aan oqoon rabbi subxaanahu wa tacaala aan u sujuudin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aan qudwo iyo uswo aan ka dhigan ma labadaasaa sinaan ma labadaasaa intay dhintaan aan la soo saarayn kanna janno aan la geninayn kanna naar aan la gelinayn cadaalad ma aha buu ilaahay leeyahay cadaaladda ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa ka mida in uu khalqigan uu soo saarayo kii wanaagsanaada in wanaag ilaahay u siinayo kii faasiqa ahaa ama mujrimka ahaa ama kaafirka ahaana ilaahay uu xumaan siinayo ayuha alikhwatu alkiraam darsigu waa inoo soo socday laakiin masjid kale aan ku soo qaadannay waxaan ka soo hadalnay qofka muslimkii ah ama mu'minkii ah inuu baasaboor u soo qaat camal saalixa inuu soo qaat uu qabrigii kaga soo baxay uu maxsharkii iyo mowqifkii aakhiro ku soo tallaabay midigta uu kitaabkiisa ku soo qaatay siraadkii inuu ka soo tallaabay qandaradii inuu iyadana uu ka gudbay ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaasi khatarta ah waxa uu leeyahay dada waxaad kaga badbaadaysaan waa camal saalix iimaan iyo camal saalixa umaad kaga badbaadaysaan waxaan la soconnaa dadkii mu'miniinta ah dadkii ilaahay ka cabsanayay rabbi subxaanahu wa tacaala baan la soconnaa jannadaan la gelaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaas marka ay siraadka ay ka soo gudbaan ay qandarada ka soo dhaafaan waxay u imanayaan geed weyn albaabka jannada agtiisa ayuu ku yaalaa geedkaasi waxay culimmadu yidhaahdeen laba il ayaa ka burqanaya oo biyo ah mid bay ka cabbayaan qurux iyo wanaag buu ilaahay u beerinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ka labaadna way ku weysaysanayaan timahooga aada ugu qurux badnaanaya waa wafdi ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la wadaa jannada intayna gelin baa la soo hagaajinayaa la soo qurxinayaa ilaahay waxa uu leeyahay wasiiqa aladiina ataqow rabbahum ila aljannati zumara kuwii alle ka cabsaday xagga iyo jannada ayaa loo kaxaynayaa iyaka oo jamaacad jamaacaad u socda mu'miniintii oo jamaacad jamaacaad u socda sidaasuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala ambiyaadii oo gaar u socota shuhadaadii saalixiintii jamaaca jamaaca loo socdaa waa la soo dhowaynayaa waa wafdigii ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala maxaad u malayn ilaahay waxa uu leeyahay yowma naxshuru almuttaqiina ila alraxmaani wafda maalinkaa waxaan soo xashrinaynaa dadkii muttaqiinta ahaa ee alle ka cabsanayay raxmaan baa loo soo xashrinayaa iyaka oo wafdiya ibnu cabbaas waxa uu leeyahay wallaahi waxay imanayaan iyaga oo wax la soo fuushiiyey oo nimcaysan oo barakaysan oo qurux badan ayaa albaabkii jannada isa soo taagayaan albaabkii jannada waa jannooyinkii rabbi inoo sheegi jiray subxaanahu wa tacaala waa sideed albaab oo janno ah waa isa soo taagayaan xagga nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fi ljannati hamaaniyatu abwaab jannadu waxay leedahay sideed albaab waa darajaad waa iskor yaalaan waxaa ka mida buu lahaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam baab la yidhaahdo yusamaa alrayaan la yidhaahdo laa yadkhuluhu ila asaa'imuun dadka saa'imiinta umaa ka gala buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa la yimid albaabkii baa waa la hor jooga albaabadu jannadu way waawen yihiin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay labada fardadood ee albaabka qaarkood inay isku jiraan arbaciina caaman afartan sano in loo socday isku jiraan qaar kale nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam waxaa loo socdaa sabciina caaman toddobaatan sano in loo socdo ayay isku jiraan laakiin nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam walaya'tiyanna calayhi yowmun wainahu lakadiib waxaa imani maalin albaabadaasi ay buuq yihiin oo zixaam u jiro oo la buuxo ayaa la iman buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mu'miniintii xaggaasa isa soo taageen kuwii alla ka cabsanayay oo dhan baa xaggaa isa soo taagay alla wanaagsanaa meeshaas nebigii baad arkaysaa abubakr sadiiq baad arkaysaa cumar baad arkaysaa waa kaasaa lagu leeyahay nebigii nebi ibraahim nebi muuse ambiyadii oo dhan khalqigii khayru khalqi illaah oo dhan baa meesha tuulan maxaad u malay mowqifkaas maxaa ka wanaagsan waa urtii jannada nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waina riixahaa layuujadu min masiirati sabciina caaman uduga jannada carafta jannada udgoonka jannada waxaa laga helaa buu yuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam in toddobaatan sano loo socdo ayay urteedu kaa soo gaadhaysaa mu'miniintii way hortaagan yihiin jannadii baa u urays wanaaggii bay arkayaan nebi moxamed baa imanaya sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi aatii waan imani baaba aljanna faastaftix hallayga furaan odhan waan garaaci fayaquulu alkhaasin man yaa lay odhan waa ayo ka garaacaya faaquulu moxamed waa nebi moxamed baan odhan fayaquulu malagii wuxuu odhani bika umirtu an laa aftaxa liaxadin qablak adiga umaa lay amray inaan kaa hofuro adaa ugu horgelaya jannada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi naxnu alaakhiruun alwaluuna yowma alqiyaama ummadaha annakaa ugu dambayna annakaana qiyaamaha ugu horgelayna jannada wanaxnu walu man yadkhulu ljanna rawaahu muslim mu'miniintii way yimaadeen albaabadii jannada ayaa la furay buuq baa ka jira waa la xaadirinayaa mid qaar baa albaabba laga xaadirinayaa saa'imiintii meel baa looga yeedhayaa mujaahidiintii meel baa looga yeedhayaa abubakar baa yidhi nebi allow qof sideedda albaab oo jannada laga xaadirinayo oo looga yeedhayaa ma jira nebigu wuxuu idhi waxaan rajaynayaa inaad adu ka mid noqotid abubakarow radia allaahu canh xataa idaa jaa'uuha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ملائكتي با سو دوينيس ملائكتي با كو اورانيس واد وناكسناتين ليبان با اني سوغان خير بدن با اني سوغان سلام عليكم سلام عليكم سو دوادا طبتم واد وناكسناتين فادخلوها قال جنده khaalidiina ininka oo ku waaraya malaa'igtii baa ka hor timid watatalaqaahum almalaa'ikatu haadaa yowmukum aladii kuntum tuucaduun waa kan maalinkii ninla yaboohaye maalinkii la lahaa jannaad gelaysaan waa kan maanta aad aragteen baa la leeyahay soo dhowaada nabadgelyaa korkiina ah salaamun calaykum bimaa sabartum fanicma cuqba addaar sidaasuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtaa ka odhanaysa waad sabirteen xaaraantii baad ka sabirteen khayrkii baad ku sabirteen ku soo dhowaada wanaag iyo janno iyo liibaan iyo khayr iyo bashbash iyo barwaaqo kuwa ugu horeeya jannada gelaya han eegno kooxda ugu horays ee jannada gelaya nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waina awala zumratin yadkhuluuna aljanna calaa suurati alqamar leylata albadr nebigu wuxuu yidhi kooxda ugu horaysa ee jannada gelays wejiyaashooda waxaad moodaa dayaxa iftiinkiisa oo kale habeenka shan iyo tobanaadka waxaa ku xiga da- kuwa xiddiga samada ugu iftiinka badan sidaasoo kale u iftiimaya ayay jannada gelayaan waa la soo dhowaynayaa malaa'ig baa abbaabada hor joogta soo dhowaada bay leeyihiin waad shaqaysateen waad sabirteen janno iyo wanaag ku soo dhowaada ayuha alakhu lmuslim bal meeshaa wanaaggeega daawo waa jannadii alla diyaariyey alla diyaariyey madaxweyne ma diyaarin boqor ma diyaarin wasiir ma diyaarin ilaahay baa diyaariyey rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay samooyinkan abuuray dhulkan abuuray insaankan abuuray rabbigaasaa diyaariyey wuxuu alla diyaariyey maxaad u malaynay ayuha alakh ilaahay baa soo dhowaynaya soo dhowaadaa la leeyahay waxaa loo qalayaa meesha thawru ljanna dibigii jannada ayaa loo qalayaa waxaa laga waraabinayaa cayn la yidhaahdo salsabiil ayaa laga waraabinayaa kacab baa la leeyahay soo dhowaadaa la leeyahay mu'miniintii jannaday gelayaan way nuurayaan way iftiimayaan way bishaaraysanayaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ahlu jannuhu jannaday gelayaan iyaga oo jidhkooga antima aan ku oolin gadhna aan lahayn aad u qurux badan cadcad buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam loo indhakuulay saddex iyo soddon jira ama soddon jira shabaaba sidaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi nebigu waxaa u- loo abuuray min jadiid sidii nebi aadan khalqigiisii oo kale ayay lixdan baac ayuu dherarkoogu yahay balladhkooguna waa toddoba baac weeyaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yabuuluun ma kaadsayaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaadi iyo waad kala hadheen ma xaarayaan khaakhata ma tufayaan candhuuf dambe ma jirto way nimcaysanayaan meesha way bishaaraysanayaan mid walba waa boqor meeshaas waxaa loo xidhay taaj ayaa loo wala xidhay jannadaa lagu soo dhowaynayaa talow yaa guriga i tusi talow meeshii la iigu talagalay xaggee maxaan ku garanayaa nebigu waa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fawalladii nafsu muxammadin biyadih waxaan ku dhaartay allaha ay gacantiisu ay ku jirto naftaydu ayaan ku dhaartay qofku wuu yaqaanaa la axaduhum bimaskanihi fi ljanna adallu bimanzilihi kaana fi ddunyaa qofku gurigiisa jannada wuxuu u yaqaanaa si ka wanaagsan gurigiisii adduunka uu yaqaanay isagaa raadsanaya gurigiisa wuu yaqaanaa gurigiisa waa kii ilaahay lahaa wayudkhiluhum aljanna carafahaa lahum ilaahay baa tusay subxaanahu wa tacaala jannadoodii bay doonanayaan xaggaasuu tegayaa mid walba waa janno waa meeshii alla diyaariyey subxaanahu wa tacaala nebigu wuxuu yidhi ilaahay baa yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiin addoommadayda wa wanaagsan waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at il wax ayna arag walaa udunun samicat dheg wax ayna maqal baan u diyaariyey walaa khatara calaa qalbi bashar ina nebi aadam qalbigiisa wax aan ku soo dhicin ayaan u diyaariyey waxaa lagu leeyahay jannada waxaa ku jira canabbaa ku jira biyaa ku jira waxaasaa ku jira magaca umay adduunka magacayaasha adduunka mid umay ka yihiin laakiin isku dhandhan ma aha isku midab ma aha allah diyaariyey rabbi subxaanahu wa tacaala waa kii lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyey ama akhriya buu lahaa nebigu falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun nafna ma garanayso wuxuu alla u diyaariyey ee wanaaga ee inna ku qaboojisa ilaahay umaa garanaya subxaanahu wa tacaala jannadii bay soo galeen jannadii bay dhex socdaan jannada gebigeegu waa caddaan cadceed ma jirto dayax ma jiro waa iftiin ibni cabbaas waxa uu yidhi nebiga ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam khalaqa allaahu aljannata baydaa ilaahay wuxuu abuuray jannada caddaan way caddahay jannadu wa axabu zayi ila allaahi albayaad ilaahay agtiisana dharka waxaa loogu jecel yahay dharka cad sidaasuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam guryihii jannaday dhex socdaan waxay raadsanayaan mid walba gurigiisii buu tegayaa waa la soo dhowaynayaa abaa hurayra waxa uu yidhi nebiga ayaa lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebi allow nooga sheekee jannada maa binaa'uhaa dhismaheegu muxuu yahay nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam jannadu waxay ka dhisan tahay labinatun min fida wa labinatun min dahab jaajuur ka samaysan lacag jaajuur dahab ka samaysan taasay ka dhisan tahay buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dhagax iyo ciid iyo waxaasoo dhan waa lagu kala tegey waa dahabkii waa lacagtii noocyaashii ugu dambeeyey ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu jannadiisa ka dhisay dadka jannada gala kuma dhimanayaan laa tablaa hiyaabuh dharkoogu ma baaliyoobayaan shabaabnimadoodu ma gaboobayso nebigu wuxuu lahaa calayhi asalaatu wasalaam jannataani min dahabin aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa laba janno siday yihiin gebi waa dahab buu nebigu yihi calayhi asalaatu wasalaam xataa weelkoogu wa jannataani min fida aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa janna laba jannana waa lacag buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam wax walbi waa lacag rawaahu lbukhaari walmuslim qolalkii jannada ilaahay waxa uu leeyahay laakin aladiina اtaqow rabbahum lahum gurafun min fawqiha gurafun mabniyatn تجري من تحتها الأنهاar وعd الله laa يkلف الlah المiعاad ilaahay wuxuu u diyaariyey kuwii alla ka cabsaday غurafuu u diyaariyey qolol qolol kale ay sii kor saaran yihiin hoostooda webiyaal ay yaacayaan wacd اllahi laa yuklifu اllah الmicaad ilaahay baa ugu ballan qaaday ballanta alla kama baxo faulaئika lahm جaزاء ضicfi bma camiluu wahum fi lgurufaati aaminuun qololka qusuurta bangaalooyinkaas taasuu ilaahay le fiilalkaa ilaahay u diyaariyey ayay aamin ku yihiin ma cabsanayaan ma warwarayaan ilaahay baa ku soo dhowaynaya sala subxaanahu wa tacaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam meeshaasi dadku way kala tegayaan waa la kala sareeyaa adduunkanba mu'min baa jira ilaahay aada uga cabsanayey awaamirtiisa qaadanayey xumaanta iska ilaalinayey mid muslimoo kalaa jiray muslim ahaa dembi badnaa toobad keenayey labadaasii ma sinna way kala sareeyaan ilaahay cadaaladiisay ka mid tahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inna ahla aljannati layataraa'awna ahla algurafi min fawqihim waxay isku arkayaan buu nebigu yidhi kuwa qolalka degani kuwa kale waxay u arkayaan ee ka sareeya sida xidiga samada ku fog oo kale ad u aragtaan sidaasoo kale u arkayaan wuu ka ajar badnaa wuu ka dadaal badnaa wuu ka cibaado badnaa wuu ka khayr badnaa wuxuu u arkayaa guryihiisa iyo khayrka ilaahay u diyaariyey sida xidiga samada ku fog oo kale loo arko asxaabtii way yaabeen qaaluu yaa rasuula allah tilka manaasilu alambiyaa laa yabluquhaa hayruhum nebi allow kuwa samada sidaa ugu fogaaday ee sidaa u dheeraaday ee guryaha wa wanaagsan alla u diyaariyey waa ambiyadu maan u malaynaynaa bay yidhaahdeen nebi allow nebigu wuxuu ihi balaa waaladii nafsii biyadih rijaalun aamanuu billaahi wa sadaquu lmursaliin wallaahi ma aha buu nebigu yidhi ee waxa weeyaan rag ilaahay rumeeyey oo mursaliintiina rumeeyey ambiyadii ilaahay rumeeyey oo dadaalay oo shaqaystay weeyaan nebigu waxa uu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina ahla aljannati layataraa'awna ahla algurafi fi ljanna kamaa tarawna alkowkaba fii ufuqi asamaa sidaasaa laysku arkayaa midba midkuu ka ajar badnaa ayuu ka guryo foga ka guryo fog yahay waxaa kaluu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina fi ljannati lagurafa yuraa daahiru duhuuruhaa min butuunihaa waxaa jira buu nebigu yidhi qolal baa jira aqalaa jira viilal baa jira qofka gudaha ku jira wuxuu arkayaa qofka dibadda jooga qofka dibadda joogana qofka gudaha ku jira ayuu arkayaa waa muraayad gebigiisu muraayadda adduunka ama aha waxaa nin acraabiya sara kacay markaasaa wuxuu yidhi nebi allow liman hiya yaa rasuula allah guryaha ayaa leh nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam hiya liman ataaba alkalaam waxaa iska leh qofka hadalka hagaajiya wa acama aلطacaam cuntadana qoodiya wa adaama asiyaam soomkana daa'ima wa sallaa lilaahi biاlleyl habeenkiina ilaahay u tukada wanna'su niyaa markay dadku ay hurdaan rawaahu tirmidi waa guryihii jannada ilaahay baa diyaariyey ilaahay baa yidhi wamasaakinu طayiba waxaan diyaariyey guryo wanaagsan fii jannaati cadnin guryahaas viilashaa ilaahay uu diyaariyey bangaalo bangaaloohooyinga weyn uu alla diyaariyey rabbi subxaanahu wa tacaala geedaa ku wareegsan webiyaal baa hoos yaacaya nimcad iyo khayr oo dhan baa ku sugan وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن الله دياري نمعد أو دنبا كسوغن ماشا وناق أو دنبا كسوغن عيد جنة ما أغنى عيد جنة وحا يري النبي عليه الصلاة والسلام جنة مركي لأنقلي هبينكي ليلة الإسراء والمعراج udkhiltu ljanna jannadaa la igeliyey faidaa fiihaa janaabidu lulu waaba iyada oo ciideedu lulu u dhex yaalyaalo sidii dhagaxa lulu baa dhex yaala waa macdanta noocyaasha ugu qaalisan ee ugu wanaagsan weeyaan waidaa turaabuha almiski ciiddeeduna waxaad moodaa buu nebigu yidhi waa miski waa cadarka nooca ugu udgoon weeyaan waa ciiddii jannada waa wanaaggii jannada nebigu waxa uu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam ciidda jannada darmakatun baydaa waa daqiiq buu nebigu yidhi aad u cadcad miskun khaalis waa udgoon waa miski cadarka la yidhaahdo ciidda jannadu aad bay u cadcaddahay aad bay u qurux badan tahay waa daqiiq dhagax waaweyn iyo waxaasi lama socdaan sidaasuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam jannadaasi waa qaali meesha yari waa qaali rakhiis ma aha nebigu waa kii lahaa calayhi الsalaatu wasalaam alaa ina silcata allahi haaliya silcadda ilaahay iibinayo waa qaali dadow u shaqaysa sidaasuu lahaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi mawdicu sawtin fi اljanna shaabuugga meel meel yar oo shaabuug la dhigo ama shaw meel yaroo la dhigo oo jannada ah ayaa ka khayr badan min addunya wamaa fiiha adduunka iyo waxa ku jira in yaroo intaa laeg ayaa ka khayr badan adduunka iyo waxa ku jira oo dhan nebigu waxa kaloo riwaayo kale ahayd khayrun mimaa tatlucu calayhi shamsu wa tagrib waxay cadceeddu u soo baxdo ay u dhacdo oo dhan meel yaro oo shaabuug la dhigto oo jannada ka mida ayaa ka khayr badan buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam jannada ayaan dhex soconnaa dadkii mu'miniintii guryahoogii bay u socdaan khadam shaqaalihii u shaqaynayay ayaa arkay ninkii mu'minka ahaa oo guryihiisii u soo socda way yaacayaan xooriceyntii bay u sheegayaan odaygaagii baa yimid bishaarayso u soo bax soo dhowee albaabkii bay u hor joogtaa way soo dhowaynaysaa soo dhowow bay leedahay waa gurigiisii waa haweenkiisii waa xuuraciintii allahu akbar maxaa ka wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u guurinayaa xuuriciin kadalika wasawajnaahum bixuuriciin ilaahay wuu tilmaamay xuuriciinta quruxdooduu tilmaamay allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waxuuriciin ka amhaali lu'li'i almaknuun waxaad moodaa buu ilaahay yidhi xuuraciinta aan u diyaarinay dadka mu'miniinta ah lu'lu ayaad moodaa hilaaca iftiinka quruxda oo almaknuun la ilaaliyey cadcaddu ayna bedelin wax taabtayna uuna jirin ilaahay waxauu aayad kale ku tilmaamay yaaquut iyo marjaan fiihinna qaasiraatu tarf lam yatmishunna insun qablahum walaa jaan jin iyo insi midna ma taaban buu ilaahay yidhi waa ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala waa abkaar fa biأyi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan kaannahunna waxaad moodaa quruxdooda iyo siday u quruxsan yihiin iyo wanaagooga alyaaquutu waalmarjaan yaaquut iyo marjaan baad mooddaa garani mayno waa macdanta noocyaasha ugu fiican weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa inoo sheegay inay isku wada da' yihiin oo ayna maaragtay xooricin mid ay ku hagaagtay da islaan da mid kale oo gabadh ku hagaagtay ma jiro gebi waxaa xooricin lagu yidhaahdo la yidhaahdo oo dhani waa isku wala da waa isku wala qurux wakawaaciba atraaba ilaahay waxa uu leeyahay waa wala gashaantimo naas ad adag oo isku wala da-a saasuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala wa cindahum qaasiraatu tarficiin ma sii eegayso odag kale nin kale ma sii raadinayso odagayga umay daawanaysaa adiga umaa ila bay leedahay anna adiga umaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayey walahum fiiha aswaajun mutahara waxay ku leeyihiin jannada dumar la daahir yeelay dhiig male ma dhididdo ma maaragtay basashii kama urayso waa dumar ilaahay uu diyaariyey rabbi subxaanahu wa tacaala quruxdooda wanaagooga ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala wuu sheegay nebiguna waa inoo bayaaniyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu yidhi walikulli waaxidin minhumaa zawjataan mid walbi wuxuu leeyahay laba zawjuu leeyahay xooriciina dumarkiisii adduunka mu'minaadkii waa la raaciyey wa alxaqnaa bihim waa kii ilaahay lahaa dumarkoogii baan raacinay oo jannada la galay kuwii mu'minaadka ahaa waxaana loo goorinayaa mid walba laba xooriciina ka shahiidka akar min sabciin toddobaatan in ka badan ayaa isaga lagu daraya nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa la arkaa iyada oo toddobaatan xullo oo xariira xidhan ayaa waxaa la arkaa dhuuxa lugaheega ayaa xaggaa laga dhex arkaa quruxda iyo caddaanka waxaa kaluu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walow anna imra'atan min ahli ljanna haween haweenkaa jannada ka mida midkood hadday adduunka ay soo eegto la adaa'at maa baynahumaa samada iyo dhulka inta u dhaxaysa ayay nuur buuxinaysaa wala mala'athu riixan udgoonna way buuxinaysaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam walinasiifihaa calaa ra'sihaa khayrun min addunya wamaa fiiha malkhabadda yare madaxa ay ku sidato ayaa ka khayr badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunka iyo waxaa ku jira oo dhan waxaa ka khayr badan shalmadda yare madaxa ay ku sidataa ka khayr badan waa bikr innaa ansha'naahunna inshaa'a fajacalnaahunna abkaara ilaahay wuxuu leey waxaan ka dhignay bikr ina asxaaba aljannati alyawma fii shuglin faakihuun dadka ahlu jannuhu way mashquuliin nimcad iyo khayr bay ku mashquulsan yihiin hum waaswaajuhum fii dilaalin cala alaraa'iki muttaki'uun way reexaysanayaan barkimay ku tiirsan yihiin way mashquulsan yihiin oo nimcad bay ku jiraan cabdillaahi ibni mascuud iyo ibni cabbaas waxay leeyihiin radia allaahu canhuma waxay ku mashquulsan yihiin bikirka jebintiisay ku mashquulsan yihiin ibni cabbaas radia allaahu canhu waxa uu yidhi nebigaa lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam anafdii ilaa nisaa'ina nebi allow dumarkayaga maan u tegaynaa maan u galmoonaynaa nebigu wuxuu yidhi nacam haa sidaad dumarka adduunka aad ugu galmoonaysan oo kale waaladii nafsu muxammadin biyadih ina arajula layafdii fi lghadaati alwaaxida ninku wuxuu u tegayaa uu u galmoonayaa maalinkii quraata in ka badan mi'at cadraa boqol gashaanti ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuu u galmoonayaa quwad baa la siiyey maad cabsan nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina ahla aljanna dadka elujannuhu idaa jaamacuu nisaa'ahum markay dumarkooga ay la jimaacaan u galmoodaan caaduu abkaar bikr bay dib ugu noqonaysa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yucta arajulu fi ljanna jannada waxaa ninka lagu siiyaa quwad miqdaar kada wa kada ayaa lagu siiyaa asxaabtii baa waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah wayatiiqu daalik miyuu karayaa inuu intaasoo dumara uu u galmoodo nebigu wuxuu yidhi nacam yuctaa quwat mi'a boqol nin quwadoodaa la siiyaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas waxa uu leeyahay jannada waxaa ku sugan xooriciin la yidhaahdo magaceega lucba low basaqat fi lbaxar badda hadday candhuuf ku tufto la caduba maau lbaxri kullah badda biyaheega oo dhan macaan bay isku beddelayaan maktuubun calaa naxriha qoorteeda waxaa kaga qoran man axaba an yakuuna lahu mitli qofkii doonaya in anoo kale uu u sugnaado falyacmal biطaacati rabbii caza wajal ilaahay ha adeeco markuu adduunka ninka mu'minka ay haweenadiisu dhibto ay yaro kadeedo tii xooracaynta ahayd baa booda waxau nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam laa tu'di imra'atun zawjaha fi اddunya naag ma dhibto odagayga adduunka kuma dhibto ilaa qaalat zawjatuhu min alxuuri alciin naagtii xooricinta ahayd baa adash maxay ku tidhaahdaa laa tu'dii ha naga dhibin odayga qaatalaki illaah fainamaa huwa dakhiilun cindaki in yar buu kula joogayaa in yar buu adduunka joogayaa yuushaku an yufaariqaka ilayna waxaa laga yaabaa inuu noo yimaadee ha naga dhibin odayga nebigu wuxuu sheegay hees baa jecesha miyaa nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam xooriciintu inay odayaashooda ay u heesayaa buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inna aswaaja ahli اljanna xooriciintu buu nebigu yidhi layuqanniina liaswaajihin odayaashooda u heesayaan biaxsani aswaatin samicaha axad codadka kii ugu macaanaa bay ugu heesayaan waa inoo sheegay xataa nebigu heestooda ay ku heesayaan maxay odhanayaan naxnu alkhaalidaatu falaa yamutna نحن الراضيات فلا يسخطن نحن المقيمات فلا يذعن نحن الناعمات فلا يبأسن نحن الحور الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كان لنا وكنا له أرتيجا ما كحور عينتا أيا لقوهيسي أيها المؤمن وحيليهن annaku waxaan nahay xooriciin baan nahay waan ku waaraynaa jannada kama baxaynaan raalli baan ku nahay ma cadhoonayno jannadaan ku sugnaanaynaa ma gaboobayno ma xumaanayno xurucayn wanaagsan baan nahay qowm wanaagsan baan u sugan nahay alla wanaagsanaa ninkana le annakuna aan leenahay caaisha waxay tidhi radia allaahu canha ina alxuura alciin idaa qulna haadihi almaqaala xooriciintu markay ku heesto heesahaas haweenkii dumarkii mu'minaadka ahaa ee jannada galay ayaa iyakuna heesi maxay odhanayaan naxnu almuslimaatu wamaa sallaytunna wanaxnu alsaa'imaatu wamaa sumtunna wanaxnu almutawadi'aatu wamaa tawada'tunna wanaxnu almutasadiqaatu wamaa tasaduqtunna way ka qaalib noqonayaan dumarkii mu'minaadka ahaa ee adduunka mu'minaadka ku ahaa ee jannada la geliyey ayaa ka cod macaanaa oo ka qaalib noqon buu ayay tihi caaisha radia allahu canhu maxay leeyihin annaku muslimaad baan nahay iniku salaad maynu soo tukan waan soomanayn annaku iniku maynu soo soomin waan weysaysanayna iniku maynu soo weysaysan waan sadaqaysan jirnay iniku maynu soo sadaqaysan jannada geedaa jira abaar ma ah meesha janno iyo wanaag baa jira inna lilmuttaqiina mafaaza xadaa'iqa wa acnaaba ilaahay waxa uu leeyahay dadka muttaqiinta waxaa u sugan liibaan xadaa'iq beeraa u sugan qurux badan oo dhex marayaan iyo wa acnaaban cinab badan baa u sugan jannaatun tajrii min taxtiha alanhaar jannooyinka iyo beeraha iyo wanaagga hoostooda webiyaal baa socda wa kulluhaa daa'imun wadilluhaa cuntada ay ka cunayaan mudhaha ay cunayaan waa daa'im kama dhammaanayo harhkooguna waa daa'im nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inna fi ljanna jannada waxaa ku sugan la shajara yasiiru wuxuu socdaa ninka faraska fuushan ee ordaya sida xoogga badan uu ordaya hadhkeega mi'ata caam boqol sano ayuu soconayaa laa yaqtacuhaa mana dhammaynayo waa geedka intuu leegyahay waxaa kaluu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa fi ljanna shajara geed ma jiro jannada ilaa wasaaquha haddii uu jiro jiradda geedkaasi waa dahab jiridiisu waa dahab uu nebigu calayhi salaatu wasalaam rawaahu tirmidi waxaa kaluu nebigu yidhi ina arajula ninku hadduu mudho uu ka goosto jannada geedka uu ka goosto caadat makaanaha ukhra mid kalaa meeshii ka soo baxda geedku waa iga dheeryahay sallaan ii keena ma jirto wadullilat qutuufuhaa tadliila geedkaad doonaysay baa kuu imanaya aayar umaad ka goosanaysa waxaa kaluu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam jannada inuu jiro geed mudho waaweyn mudhihiisu uu zabarjar iyo yaaquut iyo lo'lo u yahay geedkaasi dabayl buu ilaahay subxaanahu wa tacaala udgoon buu jannada ku soo saaraya markaasay sacabka garaacays waa geedkii waxa sacabka garaacaya waxaa la maqlayaa codkii ugu macaanaa musiigkii ugu macaanaa oo dhan kuwii heesaha jeclaa taasaa sugaysa wanaaggaasaa sugaya ilaahay dartii uga tegay heesaha iyo musiigga iyo waxaasoo dhan wanaaggaasaa u hadha marka ay doonaan ahlu jannuhu inay maqlaan cod wanaagsan dabeeshaa umuu ilaahay u soo saarayaa geedkaa umaa u garaacaya musiig noocyaashii ugu dambeeyey cikrima ibn ab waxa uu sheegaya can ibni cabbaas aayadda qur'aanka adillu lmamduud ayuu sharxayey waxa uu yidhi waa geed jannada ku sugan jiridiisu loo socdo ninka faraska fuushani uu u socdo hadhkiisa boqol sano dhinac walba boqol sano uga socon karaa dadka elujannaha geedka isku hoos yimaada way ku sheekaystaan hadhka qaarkood baa waxay doonaan waxay xasuustaan heesihii adduunka ka jirayay xasuustaan ilaahay dabayl buu ku soo saaraa geedahaasaa dhaqaaqa markaase heesihii adduunka ay doonayeen oo dhan baa u soo baxa cajiib ilaahay baa u diyaariyey waa meel loogu talagalay inay ku reexaystaan heestan adduunka ee ma aha tacbaanka ah talow cuntadoodu waa sidee cunto maa lagu hayaa meesha haa cuntaa lagu hayaa mudho wax alla waxay doonayaan khudrad wax alla waxay doonayaan hilibkayd rabaan oo dhan ayaa la siinaya ilaahay waxa uu leeyahay walahum fiiha min kulli thamaraat wamaqfiratun min rabbihim waxaa u sugan buu alla leeyahay min kulli samaraat mudho alla mudho oo dhan kay doonaan oo dhan baa u sugan wa faakihatin mimaa yatakhayaruun walaxmi tayrin mimaa yashtahuun hilib shimbir oo dhan hilibka shimbirta weli man cunnay noocyaasha ugu fiican oo dhan ayaa u sugan buu ilaahay leeyahay subxaana watacala digaaga haddaad cuni jirta xoolaha haddaad cuni jirta alla waxaad doonaysid oo dhan baad jannada aad ka helaysaa nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninka in la siinayo quwad dhararkiisa waan tilmaamnay ballarhkiisuna aad buu u ballaadhan yahay quwad baa la siiyey boqol nin intay cuni karaan ayuu cunayaa wuu cabbayaa intaa in leeg intaa in leeg buu dumarkiisa u galmoonayaa shahwad intaa in leeg buu hayaa waxa uu yidhi hadaad odhan lahayd oo suuligay qaadi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya'kulu ahlu ljanna ahlu jannuhu way cunayaan wayashrabuun way cabbayaan khakhata ma tufayaan ma saxaroonayaan kaadi ma qabanayso cuntadoodu waxay noqonaysaa daaca yar oo miskiya udgoon bay noqonaysaa ama dhidid yar oo aada udgoon bay noqonaysa cajiib jannada maxaa ka wanaagsan waa la suxuun baa la dhex wadaa suxuun ayaa la dhex wadaa yutaafu calayhim bisixaafin min dahab suxuun dahab ayaa la dhex wadaa wa akwaab iyo koobab waxau sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam in qofka loo keenayo bisabciin toddobaatan sixin baa loo keenayaa oo dahaba sixinkii walba waxaa ku jira sixinka kale waxaan ku jirin oo khudrad iyo cunti iyo wax walba una weligii arag nebigu wuxuu yidhi isaga oo qofku meelaha iska fadhiyo oo iska nimcaysan oo iska ayaa wuxuu arkayaa shimbir hawada maraysa jannada shimbirtaasuu doonaya inuu cuno shimbirtiibaa u soo dhacays iyada oo dubanba waaba la soolay iyada oo la dubay ayaa u imanaysa innaka latandur buu nebigu yidhi waxaad arki adigu ila tayr shimbirka fi ljanna fatashtahiih waa dooni fayakhiru bayna yadayk hortaada kusoo dhici mashwiyan isaga oo la dubay ayuu hortaada kusoo dhici qaban waa janno ilaahay waxa uu yidhi meeshaa waxay ku leeyihiin dadka mu'miniinta wafaakihatan wafaakihatin kaiira mudho badan khayr badan laa maqtuucatin walaa mamnuuca laga goyni maayo mamnuucna ma jiro kan ha u dhowaan ma jiro cun cab wax walba adigaa leh kanaa mamnuuca ha u dhowaan ma jiro kanaad sonkor sonkor sonkor baad leedahay waxyaalaha iska ilaali milix baad leedahay maxayga iska ilaali ma jiro jannada koraankiibaa la iga gooyey ma jiro biyihii baa layga laa maqtuucatin walaa mamnuuca ma jiro dhulku waa madow ma jiro yadcuuna fiiha bikulli faakihatin aaminiin mudhuhu u yeedhayaa mudhaha u imanaya isagoo aamina ayuu u yeedhaya kaalay wanaaggaasaa u sugan webiyaalbaa jannada jira mathalu اljannati alatii wucida almuttaquun fiiha anhaaru min maa'in gayri aasin waanhaaru min labanin lam yatagayar طacmuh waanhaaru min khamrin ladatin lishaaribiin waanhaaru min casalin musafaa walahum fiiha min kuli اthamaraati wamagfiratu min rabbihim saasuu ilaahay leeyahay jannada waxaa ku sugan webiyaal webi caana ah oona dhanaanaanayn kaa xumaanayn webi idiloo socda diqsi ma jiro meesha ha u malan diqsiga malabka dul fadhiistay iyo ma jiro canibaa xumaaday ma jiro webi caana ah webi khamriya webi biyo-a webi malaba waxaasoo dhan buu ilaaha u diyaariyay wa maa'in maskuub biyo loo shubaya waa lala dhex marayaa khamra la siinayaa adduunka khamradu waa xaaraan nin alla ninkii iska ilaaliyey khamrada adduunka ilaahay khamrada aakhiru siinaya yutaafu calayhim bika'sin min maciin waxaa lala dhex wareegayaa khamro wanaagsan baydaa cad ladatin lishaaribiin kuwa cabaya aad bay ugu macaan tahay buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala laguma sakhraamayo ma qurmuuna laa fiihaa hawl kool kuma jiro buu ilaahay leeyahay kool wax la yidhaahday kuma jiro wax lagu sakhraama kuma jiro walaa hum canhaa yunzafuun kumana matagayaan ka adduunka waad ku matagi madax xanuun baa kugu qaban waad ku sakhraami kaasi ma jiro kaadi badan iyo ma jirto aayad kalena ilaahay muxuu ku lahaa laa yusaddacuuna canha walaa yunzifuun kuma wareerayaan kumana matagayaan wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuura ilaahay baa waraabiyey sharaab wanaagsan oo taahira oo fiican ilaahay baa wanaagsan waa lala wareegayaa koob waxaa koobkaasi ku jira intay naftiisu doonaysaa ku jira ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا وحلو قدري ولو سلقوي انت ونفتيسو اي دونيسو اي اكو تشيرا كوبك انت اقرب انت اي بجرتو إلهي وحا أولاه يسقون من رحيق مختوم waxaa la waraabinayaa khamro nooca ugu wanaagsan way xidhan tahay lagama hor furayo way xidhantahay khitaamuhu misk markuu cabbo inta ugu dambaysa waa miska udgoon baa ku soo baxaya ilaahay waxau le wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafis kuwan baratamaya taa ha u baratamaan weliba wa misaajuhu min tasniim waxaa lagu laaqay tasniim webiga la yidhaahdo waxaa ka caba caynan yashrabu biha almuqarabuun dadka muqarabiinta ayaa ka caba taasaa loogu laaqaya oo laleeya caba webigaa wanaagsan ina alabraara yashrabuun min ka'sin kaana misaajuhaa kaafuura kaafuur ayaa loogu laaqaya kaafuurna waa maxay waa webi kaleo isna udgoon sharaabkii baa la iskugu lalaaqaya noocyaal ugu wanaagsan baa loo samaynaya ayad kalena waa ka kaana misaajuha zanjabiila qaar baa zanjabiil loogu laaqaya kaafuur tasniim waa noocyaashii subxaana allah noocyaashii ugu udgoonaa ugu fiicnaa oo dhan ayaa loogu laaqayaa mu'minka cab baa la leeyahay meesha way shirshirayaan way socdaan way isbooqanayaan taandhooyin baa jira taandhooyin ayaa jira nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam ina lilmu'mini fi ljanna lakhaymatun min lu'lu mu'minku wuxuu ku leeyahay jannada taandho gebigeegu uu ka samaysan yahay lu'lu dhexdeedu saa u furan tuuluhaa dherarkeegu situuna maylan waa lixdan mayl buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayo kale waxaa ahayd ballarhkeegu waa lixdan dhinac walba waxaa ugu sugan reerba ugu sugan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam fii kulli zaawiya angal walba dhinac walba wuxuu ku leeyahay reer xaas baa u jooga ismana arkayaan xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam dharkooga ma egna eelujannuhu ilaahay dhar wanaagsan buu u diyaariyey xariir nooca ugu dambaysaa loo diyaariyey jannaatu cadinin yadkhuluunaha way gelayaan jannada jannaatu cadinin la yidhaahdo yuxallowna fiiha waxaa lagu qorxinayaa oo loo xidhayaa min asaawira min dahab shuuliyaal dahabaa loo xidhaya xataa raggii shaqa ma jirto meesha way wala xaragoonayaan shuuliyaal dahabaa loo xidhi silsilad baa loo xidhi taaj buu xidhan yahay waa boqor waa boqor min asaawira min dahabin wa lu'lu wa libaasuhum fiiha xariir dharkoogu waa xariir buu ilaahay yidhi weliba ilaahay wuu sii kala sheegay xariirta noocyaasha ugu fiican wayalbasuuna waxay xidhanayaan hiyaaban dhar khudra akhtara min sundusin wa istabraq xariirta nooca ugu adag iyo nooca ugu jilicsan oo dhan muttaki'iina fiiha cala alaraa'ik sariiray ku tiirtiirsanayaan nicma athawaabu wa xasunat murtafaqa dharkoogu ma gaboobayaan dharku waa iga wasakhoobeen ma jirto iga maydha maradan jeclaa waa iga dhammaatay ma jiro nebigu wuxuu yidhi man yadkhulu ljanna ka jannada gala yancam walaa yab'as jannadaa ku nimcaysan ku hoogi maayo laa tablaa hiyaabuh dharkiisu maga ma gaboobayaan ma baaliyoobayaan walaa yafnaa shabaabuh shabaabnimadiisuna ma gaboobayso taajkaasaa loo xidhayaa taajulwaqaar ayuu nebigu ku tilmaamay wayudacu calaa ra'sihi taaju lwiqaar khayrun min addunya wamaa fiiha taajkaa loo xidhayo ayaa adduunka iyo waxa ku sugan oo dhan ka khayr badan buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu nebigu ku tilmaamay taajka loo xidhaya mu'minka ka ugu yar latudii'u maa bayna almashriqi waalmaqrib cadcadka soo baxa cadcadku dhaca inta u dhaxaysa oo dhan ayuu iftiiminayaa taajkaas waa boqor wa idaa ra'ayta uma ra'ayta naciima wamulkan kabiira markaad aragtid buu ilaahay ku leeyahay waxaad aragtay nimcad iyo boqortooy aad aragtay tii ugu weyneed uguna fiicnayd shuuli baa loo xidhay dahab baa loo xidhay wuu nimcaysan yahay wuu barakaysan yahay khayrkaasuu ku jiraa nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam shuuliga uu xidhanayo ninka mu'minkii hadduu jannada intuu kala soo baxo adduunka uu ku soo iftiimiyo latamasa daw'a ashams cadcaadda iftiinkeega wuu bakhtiinba cadcaadda iftiinkeegu bakhtiin buu yihi nebigu calayhi salatu waa shuuliga uu xidhan yahay mu'minku jannada firaashka ay ku seexdaan ma doonays seexasha ma jirto meeshaas seexasho la gam'ayo ma jirto may meesha waa lagu nimcaysanaya lama seexasho wakhti baa kaa tegaya xaggaasi seexasha ma jirto waa lagu nimcaysanayaa wanaag baa lagu jiraa wa furushin marfuuca buu ilahay yidhi waxay ku leeyihiin jannada firaashyaal la kor yeelay waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsii biyadih ilaahay baan ku dhaartay inna irtifaacaha firaashkaas dherarkiisu lakamaa bayna alsamaa'i waalard samadii iyo dhulku intay isku jiraan ay isku jiraan cajiib samadii iyo dhulku waa furaashka mu'minku uu dul fadhiisanayo laakiin markuu rabo inuu dul fadhiisto way soo dhaadhacaysa markuu dul fadhiista wuxuu arkayaa wax alla nimcaddii ilaahay u diyaariyey oo dhan elale waxaasoo dhan adigaale beeraha iyo guryaha iyo nimcadda iyo dumarka iyo waxaasoo dhan adigaale wa furushin marfuuca markuu nebigu uu tilmaamayay waxa uu yidhi maa bayna alfiraashayn labada firaash waxaa u dhaxeeya kamaa bayna alsamaa'i waalard samadiiyo dhulka inta udhaxaysa ayaa u dhexeeya maxaad u malay nimcadda waa firaashkiisa waxa intaas isku jiro firaashka wuxuu ka cabaysan yahay lagu cabeeyey mataqaanaa ilaahay waxa uu yidhi muttaki'iina waxay ku tiirsan yihiin calaa furushin furaashyaal maaha furaashkan adduunka ee tacbaanka ama ah firaashyaal bay ku tiirtiirsan yihiin bataa'inuhaa min istabraq waxaa lagu cabeeyey waa xariir gudaha waxaa ku jira waa xariir buu ilaahay yidhi maxaad u malayn duraaxadda lagu dulgoglay daahirkeyga maxaad u malayn quruxda lama tilmaami karayo ilaahay waxa uu leeyahy wanamaariqu masfuufa makhadadaa la tirtiiriyey la tartiibiyey wazaraabiyu mabhuuha gogol baa la daadiyey lagu firdhiyey jannada ma aha gogol waa wasakhowday waa iga masaxa iga ma jiro kabaha la marin ma jiro waxaasoo dhan ma jiro gogol allah meesha maxaa ka fiican ninka mu'minka ih garfeedha uu ku feedhanaya ma doonaysaa inaad ogaatid nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa amshaatuhum dahab garfeedhooda waa dahab buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam girgiraha uu shidanayo mu'minku uunsi iyo khayr waxbuu shidanaya udgoon wuxuu ku tilmaamay inuu yahay macdanta nooca ugu fiican cajiib weelkooga oo dhan waa dahab yutaafu calayhim bisixaafin min dahabin wa akwaabin kaanat khawaariira waa loo shaqaynayaa waa boqor isagu khadam ayaa u shaqaynaya shaqaale ayuu hayaa ciyaal yar yar oo qurux badan oo jannada ilaahay uu ku abuuray oon daalayn oon gaboobayn oon kaa baxsanayn ayaa jannada ku sugan qofkii walba intaas oo kun ayaa u shaqaynaya wayatuufu calayhim ilahay wuxuu le waxaa ku wareegaya oo ku dawaafaya wildaanun mukhalladuun wiilal yaryar oo lagu ku waaraya jannada idaa ra'aytahum haddaad aragtid xasibtahum lu'lu'an manhuura waxaad u malayn lu'lu jannada lagu firdhiyaad u malayn quruxda iyo dhalaalka iisa u adeegayaan yatuufu calayhim wildaanun mukhalladuun biakwaabin wa abaariiqa wa ka'sin min maciin koob iyo suxuun dahabi iyo ayay u wadaan qofka jannadu ma aha meel aan laysku imanayn waa meel laysku iman waa la isbooqan suuq baa jira jannada nebigu waa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi inna fi ljannati la suuqan jannada waxaa ku sugan suuq ya'tuunahaa kulla jumca jumco walbay imanayaan dadka mu'miniinta dadka elijannuhu jimco walba suuqaasay imanayaan dabayl baa xaggaa midigta ka iman xaggaa iyo waqooyiga dabayl baa ka iman maaha dabayshan adduunka isigada ee qarya dabayl udgoon ayaa ku iman wejiga ayaa ka taaban iyo dharkooga fayasdaaduuna xusnan wa jamaala qurux iyo wanaag baa u beeri buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam way kala tegayaan mid walba reerkiisiba ku noqon iyo xooriciinta fayaquulu lahum ahluhum dadkii ehelkoogii baa ku odhanaya wallaahi laqad isdadtum bacdanaa xusnan wa jamaalan wallaahi qurux bay nii soo biirtay xaggeedsaan ugu soo qurux badnaatay intuu isagu uu ka maqnaa reerkiisana reerkii waa sii qurux badnaaday markaasaa wuxuu odhanayaa wa antum wallaahi laqad isdadtum bacdanaa xusnan wa jamaalan idinkuna qurux baa inii sii biirtay maxaa dhacay cajiib eelu jannuhu way isbooqanayaan way sheekaysanayaan meesha cidhiidhi ma ah waa la isbooqaan waa la is arki wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun ilaahay wuxuu leey badhba barhka kale qaabileen way iska hor imanayaan way sheekaysanayan dhabarka iskuma jeedinayan markuu raba inuu hoydo aayar buu duulaya isagoo walaalihii eegaya inuu aayar duulaya wa aqbala bacduhum calaa bacdin barhba barhka kale qaabileen buu ilaahay leeyahay eljannihii way sheekaysanayaan qaaluu innaa kunna mid baa sheekaynaya inaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiin adduunka markaan joogna waan cabsanaynay aakhiran ka cabsanaynay famana allahu calayna wawaqaanaa cadaaba samu ma garanaysa ilahay suu naarta nooga badbaadiyey markaan adduunka aan joognay en salaada tukanaynay en soomaynay en dadaalaynay ma xasuusan tahay inaa kunaa min qablu nadcuuh ilaahay baan baryi jirnay cadaabkiisaan ka cabsan jirnay inahu huwa albaru raxiim ilah waa noo naxariistay waa noo dembi dhaafay jannuuna geliyey way sheekaysanayaan mid baa u sheekaynaya wuxuu leey qaala qaa'ilu minhum mid iyaga ka mid a wuxuu leeya innii kaana lii qariin saaxiib baan lahaa mid baan saaxiib ahay wuxiigu ohan jiray ainaka la min almusadiqiin ma markaan dhimanno en baaba'no en lafaheenu ay ciidda galaan en khalaas ma waxaad rumaysan tahay in nala soo saari aakhira ay jirto saasuu ohan jiray war ninkii xaggu ku dambeeyey ma garanaye ma i raacaysaan ninkii han raadinne e oo han soo baadhna xagguu joogee markaasay dhaqaaqayaan ilaahay wuxuu leeyay faalaca fara'aahu fii sawaa'i ljaxiim inna mariyuu leeyahay markaasay naartii bay eegayaan oo ka dhex raadinayaan reer yar bay sii tilisaanka furanayaan dhag markaasay ka dhex arkay markaasi wakaaki naarta jahannama isaga oo bartanka ugu jira ayuu arkaya markaasuu leey tallaahi inkita la turdiin wallaahi waxaad u dhowaatay inaad i halaagtid maalinkaad khamrada ii qaadays allahayd kaala khamro kaalaan zinaysanee maalinkaadi lahayd maalinkaad aakhira aad beeninaysa wallaahi haddaanan kaa hadhin xaggaasaad igu soo ridi lahayd walowlaa nicmatu rabbii lakuntum min almuxdariin nimcadda rabbiga haddayna igu dhicin oo inay asiibin oo inay isoo gaadhin xaggaasaan maanta iman lahaa cajiib saasay u sheekaysanayaan ikhwaanii qof walba meeshaa uu ku nimcaysan yahay ahlu jannaha ka ugu yar jannada wuxuu helay wuxuu nebigu uu ku tilmaamay waa ka eegaya boqornimada ilaahay siiyey iyo boqortooyada ilaahay uu siiyey alfay sana laba kun oo sano in loo socdo oo nimcada ayuu saa u eegaya wuu arkayaan daraf ilaa daraf guryaha iyo nimcadda waa ka ugu yar yacni adduunka boqorka adduunka ugu lacagta badan ugu nimcaysan intuu haysto tobanlaabkeed waxa adduunka ku jira oo dhan tobanlaabkeed buu haystaa tobanlaabkeed ayuu haystaa ka ugu yar weeyaan een aada u soo shaqaysa maxaad u malayn kii ajarka badnaa ee soo shaqaystay maxaad u malayn ikhwaani eelu jannuhu iyaga oo jannadaa ku jira oo nimcaysan ayaa waxa uu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay baa la hadlaya wuxuu ku odhanayaa eelu jannaha turiiduuna shayئan asiidakum ma doonaysaan wax aan inii biiriyo fayaquuluuna waxay odhanayaan alam tubayid wujuuhana ilaahu sodiga wejigayga caddeeyey wujuuhu yowmaidin naadira ilaah wejigay waadiga qurxiyey alam tudkhilna aljanna ilaahu janno miyaadna gelin watunjiinaa min annaar naarna maad naga badbaadin maxaa noo hadhay jannaadna gelisay naar baad naga badbaadisay wejiyaashaydii baa caddaysay ilaahay xijaabku iska qaadayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay bay arkayaan rabbi subxaanahu wa tacaala maxaa ka weyn allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay samooyinkan abuuray dhulkan abuuray ilaahay bay arkayaan rabbi subxaanahu wa tacaala wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ahlu jannaha la hadlaya yaa ahlu janna markaasay leeyihiin labayka rabbanaa wa sacdayk ilaahu waan ku ajiibnay ilaahay waxa uu ku leeyahay hal radiitum raalli ma noqoteen waxay odhanayaan wamaa lanaa laa narda waqad actaytanaa maa lam tucطi axada min khalqik ilaahu maxaan raalli u noqon weynay waxaadna siisay waxaad khalqigaaga siin asiin ilaahay wuxuu odhanayaa anaa ucطiikum afdala min dalik waxaan ini siinayaa waxaa wax ka fadli badan qaaluu yaa rab wa ayu shayin afdalu min dalik maxaa ka wanaagsan jannadan oo na siin kartaa wax ka wanaagsan oo ka fadli badan miyuu jiraaba ilaahay wuxuu odhanayaa uxillu calaykum ridwaani raali ahaantaydi baan inii xalaalaynaya khalaas laa askhatu calaykum abadaa dib iniigu cadhooni maayo cadho ma jirto waa la dhawaaqayaa waxaa la leeyahay yaa ahla aljanna wa yaa ahla annaar khuluud laa mowt kullun khaalidun fii ma huwa fiih mid walba meeshiisaasu ku waaraya dhimasho ma jirto lagama baxayo meeshaasaa ku waaraysaan ku jiraysaan weligiin waxaa la leeyahay yaa ahlu janna waa loo dhawaaqayaa inna lakum an tasxuu falaa tasqamuu abada meeshaa waad ku caafimaadaysaan un caafimaad qab baad ku jiraysaan ma xanuunsanaysaan duray baa igu dhacay dhaxan baa igu ji- ma jirto caafimaad qab baad ku sugnaanaysaan wa ina lakum an taxyuu falaa tamuutuu abada waad ku noolaanaysaan ma dhimanaysaan wa ina lakum an tashubbuu falaa tahrumuu abada shabaab umaad ahaanaysaan gabownimo inima imanayso wa ina lakum an tancamuu falaa tab'asuu abada nimcad baad ku sugnaanaysaan iyo wanaag dhibaata inaguma dhacayso ikhwaani jannadaasi waxay u baahan tahay in loo diyaargaroobo in la shaqaysto ilaahay waxa uu leeyahy dadow tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiya jannadaa waxaanu dhexal siinaynaa jannadaa waxaan u diyaarinay jannadaa waxaan gelinaynaa addoommadayada man kaana taqiya ninka alla ka cabsada kaasaan gelinayna xaaraanta ka fogaada xalaasha la yimid tilka aljannatu alatii uuridtumuuhaa bimaa kuntum tacmaluun saasaa lagu odhanaya jannadan waxaan ilii dhexli siiyey waa shaqadaad usoo shaqaysateen waad u soo dadaasheen ayuha alaxibatu alkiraam han u shaqaysanno meeshaas adduunkani waa maalimo waa laga tegi awowgaa aawe wuu dhintay awowgaagii ka sii horeeyey aawe wuu dhintay adiguna waddadaad ku jirtaa waa la tegayaa aakhiraa loo socdaa yaa janna yaa naar labada mid baa jira war jannadaa ha loo ordo ha loo shaqaysto wajazaakum allahu khayran وبالله التوفيق وصلى اللهم على سيدنا محمد